إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay qaybtii kitaabka ugu muhiimsaneed oo shiikhu u qaybiyey in saddexda asal oo muhiimka in la barto ay tahay asalka ugu horeey waa macrifatullah subxaana wa tacaala asalka labaadna macrifatu diin alislaami ayadaan xal aanu ku soo dhex jirnay inay saddex maraatib tahay oo diinta islaamku martabatalislaam iyo martabataliimaan iyo martabatalixsaan gebigeedna waxaa weeye waa gebigoo diintaa shamlinaysa laakiin way kala sarreeyaanoo martabatulixsaana ugu sarraysa oo iimaankiiyo aada u xoogayso yaqiin isu beddelan weeye ee markaa camalka aada u midho dhaliyey ee bixayta markaa cibaadada uu qofku uu wanaajinaayo sidii ma isagoo alla arkaayo wey ama hadduu taa gaari waayo uu is idhaahdo war allaa kuu jeedee wanaaji waxaa ku xigta oo ka hooseeya martabatuliimaan waxaa ka hooseeya martabatalislaam intuna waxaweye waa shay waaxid waayo laakiin waxa weeye qofku markuu iimaan muslimo ou iimaankiisu xoogoobo martabatuliimaan buu gaaraya markuu iimaankiisa aada usii xoogayso iyo camalkiisa iyo ikhlaaskiisa iyo ixsaanka cibaadadana martabatulixsaan buu gaaraya saddexdaa maraatib inuu islaam ku kooban yahay waxaa u daliila min aayaadkii adilada waa naloo sheegay oo qur-aanka wadaliilu daliisha oo min asunnati sunnada xaggeeda ka ahaatay sunnada dhowr istilaax bay leedahay haddii la yidhaahdo alkitaab wasunna sunnada waxaa looga jeedaa axaadiida rasuulka sala allahu calayh wasalam mar waxaa dhici karta alkitaab in la idlaaqo oo waxyigoo dhan looga jeedo kitaabkii iyo sunnadaba ay soo gelaayeen ama sunnatu nebiyi sala allahu calayhi wasalam in la idlaaqo bimacnaa dariiqatu nebiy oo kitaabka iyo sunnadaba ay soo galaan waa dhici kartaa assunna waxaa kaloo lagu idlaaqaa fuqahadu fii muqaabili ilwaajib waajib waa wixii la iska rabo oo lagu waajib yeelay oo haddii aada la timaadidna aada maaragtay sawaab mudanayso haddii aad ka tagtidna cuquubo ka aada mudanayso sunnana istilaaxooda waxaa weeye waa wixii haddii aada samaysay lagaa sawaabinayo haddii aad ka tagtana aan lagu ciqaabinaynin taas ciidana maaragtay istilaaxa sunno waa la yidhaahda waxaa kaloo jira assunna fii muqaabil ilbidaca wax la yidhaahdo sunna waa wixii dariiqa nabiga ku tusinaayo oo xaqa ku tusinaayo bidcana waxaa weeye waa wixii dariiqada iyo sharciga nabiga khilaafsan marka haddii alkitaab wasunna haddii layihahdo sunnadu waa axaadiida rasuulka aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraadka wixii uu qariray haddii assunna fii muqaabil ilwaajibna bimacnaa mustaxab waa soo maaha qad tudlaqu sunna wa yuraadu biha alkitaab wasunna xukumka alle iyo sharcigiisaa loo jeeda calaa sunnati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam haddaad tiraahdo kitaabka sunnada looga jeeda fuqahaduna waa hadday sunnada idlaaqaan fii muqaabili ilwaajib waxay uga jeedaan sunnada wixii mustaxabkaa soo maa haddii culammada tawxiidka iyo ka hadlaysa oo bidcada radinaysa ay dhahaan assunna kada wa haadaa bidca haddii ay dhahaanna sunnada waa wixii sharciga uu tusinaayo kitaabka iyo sunnada iyo maaragtay ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa wixii ay tusinayaan bidcadana waxaa weeye waa wixii kitaab iyo sunno iyo qiyaas iyo ijmaac wax tusinaya aan la arkin oo diinta ka hor imaanay marka halkaan macnaha uga hor u jeeda assunna wuxuu uga jeeda fii muqaabil ilkitaabo wa axaadiida rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka macnahaasna waa muhiim waayo haddaad aragtaan haadaa sunnatu nabiy ha u malaynina inay mustaxab tahay maca alwaajibka a waxaa lagu xambaaraa maaragtay inuu sunnatu nabiy uu yahay macnaa waa dariiqadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam wاdaliilu min asunati xadiidu jibriil almashhuur la yaqaano weeye can cumara radia allahu canhu cumar bnu khadaab oo wariyey amiiru اlmu'miniin waa ninka labaad ee maaragtay muslimiinta markii nabiga laga reeb u fadli badan awal saxaabada abubakara ugu horreeya uma cumar radia allahu canhu waa cumar alfaaruuq ninka loo yaqaano radia allaahu canhu ee maalintuu islaamay islaamka iyo cizo u bilaabatay ilaa intuu dhibanayo wuxuu dhihi jira ibnu mascuud maa zilnaa acizaa mundu aslama cumar cumar intuu islaama weligan cizo iyo sharaf ayaan maaragtay ku sugnay nin marka aada u fadli badan oo ahaa oo nebigu yidhi calayhi salaatu salaam maa salaka shaydaanu fajan maa salakta fajan ilaa wasalaka shaydaanu fajan hayra fajin weligaa jid ma aada qaadin ilaa shaydaanku intuu cararo ayuu jid kala qaaday shaydaankaaba ka cararaya radia allahu canhu wa ardaa wuxuu ahaa nin lisaankiisa iyo qalbigiisaba xaqa lagu dhufto waxaa dhici karta fikro inuu nabiga u soo jeediyo ay qur-aanka ay waafaqdo muwaafaqaatu cumaraa la yidhaahda waxaa ka mid a nabiga wuxuu usoo jeediya caley inuu naagihiisa xijaayo markii dambena waa la ogolaayo wuxuu soo jeediyeen inuu maaragtay maqaamu ibraahim in lagu tukado marka la dhawaafo xagga inta maqaamu ibraahim laga maro maqaamu ibraahim loo jeesto qibladana loo jeesto waatakhiduu min maqaami ibraahim musalla haweenka nabiga xoogaa intay nabiga ay kuleeleeyeen oo ku yaryar masayreen oo cumar canaanto wuxuu yidhi casaa rab wuxuu mudan yahay maaragtay in dallaqakuna an yubadilahu aswaajan khayran minkuna ee nabiga dhibka ka daayo uusan cadaab mudanin sidii aayaddii ku soo degtay radia allahu canhu wa ardaa cumar khilaafada wuxuu qabtay laba sano ka bacdi markuu abubakar dhintay radia allahu canhu abubakar aana khilaafada u dhiibey waxayna ahayd min maxaasini abi bakar radia allahu canhu sababtoo haddii uu dadka dhex dhigi lahaa qof kale ay dooran lahaayeen abubakar markuu ummadda ka baxana qof cumar u gaaro ma jiro marka wax alla waxa camalaho cumar oo wanaaga uu sameeyey abubakar ajar buu ku leeyay ilaa isagaa cayinay cumar islaamku markuu gacanta ku dhigay cizi weyn buu gaarsiiyey ilaa dhulalkii dhammaa masar iyo shaam iyo waktigaasaa la furtay ilaa ciraaq iyo furus iyo halkaas islaamkii uu meel walba uu gaaray wuxuu u sameeyey cid dawaawiin iyo rajistar dadka jeyshka ay ku qoran yihiin iyo tandiim weyn magaalooyinkiiuu khidooyin u sameeyey jeyshkiibuu qoray iyo dadka isxaaqoodii adduunkii dhammaa dowlad kala habaysan oon la arkin oo la maqlin haddana cadaalad cajiib le ayuu sameeyo yudrabu fii cadaalatihi lmathal cumar cadaaladiisa waxaa waaye waa lagu mahmaaha gaalay islaamka markhaati baa laga yahay adiga soo u weeday toban sano iyo lix bilood markuu haayey nin majuusi abulu-lu-a la yidhaahdo oo xaaqid ahoo asalkiisu majuusi ahaa iyo kolley dadaa la ta'aamuray ninkaasaa marka dilay isagoo salaaddii subax tukanaya radia allahu canhu wuxuuna dhintay saddex iyo labaatankii sanadka hijrigu markuu ahaa kabacdina khilaafadii wuxuu dhex dhigay lix oo cashar mubashiriin ka mid tahay waxaweye waa cuhmaan iyo cali aطalxa wazubayr cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacad ibn abi waqaas wiilkiisana wuxuu yidhi ka warqabo maaragtay arrinta hadala maamulo laakiin isagu kuma jiro kafaa'ana waa u lahaa cabdullaahi bnu cumar nin sunnada nabiga aada ugu daydo oo qiimo badan buu ahaa laakiin wuxuu yidhi reer aalu khadaab haddaana halaa nooga filan buu dhahay halaa nooga filan qof dambe o annaga ka mida tawallin maayo marka nin aada u qiimo badan buu ahaa radia allahu canhu wa ardaahu xubbigiisana waa iimaan wey waxaana hoogay raafidada iyo shiicadii dadka nacab ee hadyo gooraale wardi annaga meeshan laa ilaha illah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shay uga wardinno waxay ku wardiyaan allaahuma alcam sanamay qurayshin wajibtayhimaa wa daaquutayhima wa bintayhima ilaahu labada sanam oo quraysh lacnad oo jibti iyo daaquud iyo labadooda gabdhood yay habaanayaan lacnadeen abuubakar iyo cumar iyo labadiisa gabdhood xabsa wa caaisha dadaa marka u tarwiijina dadkaas waa islaam fiican iyo waxaas odhanay war adiga nin abubakar iyo cumar ay ka nabadgelayaan adiga wax kuu haaya soo ma haddana waaba caddaatay khiyaanadoodii ma garatay baa marka ciraaq ugu soo duulay inay gaalada ay la wadi jiraan waa ay caddaatay in gebigood yahuudda iyo balaayada ay hoos ay kala haystaan wax aada iyo aada cad wey laakiin dad badan oo cawaama isaga maara kanaalka aljaziira la yidhaaho inkaar qabo oo wuxuu u tarwiijaba yahuud iyo shiico ay yihiin adadkii waalay marka kanaalkaas markaa u fiirsato waa kanaal balaayada laga faafiyo had iyo gooraale waxa ahlu sunnada ceebahooda iyo dacfigeedu soo saaraya had iyo gooraalna yahuudda quwadeeda iyo iiraan quwadeeda kuu soo saaraya shiicada yuhuud iyo sheecana waxba ay mutaqaarinaan waay weligood wax isla xiriiro marka aad ha looga digtoonaado ina abubakar iyo cumar lacnadaay a aniga wax ii aho maar raggii intaasoo sana ta'yiidinaya markii dambe ogaada qarlaawiya ka mid saw intaa shiica baa walaalan ugu haya hadda markii dambe waa kii radinaya bacda inta ummaddii muslimka ay ku kadsoonteenoo dad badan ay shiicoobeen oo ay ku kadsoomeen hadda cumri tegay uu ka gaarsiinaya sababtoo ah zamankan unbay dhacday dad uun qaarkooda oo shiicaa fiican dhahayeen ummadihii hore oo muslimiinta firqo kastoo yihiin hadday muctasilo yihiin ashaaciro haddii ay yihiin suufiye haddii ay yihiin hadday salafiye yihiin weligood caalamka nin shiico ammaano lama arkin ilaa casrigan uun bacdulxarakaada ammaano ahlu sunnada kaba soo qaadee mawaaqifta ay ka taagan yihiin ibnu taymiya iyo kitaabkiisa manhaaji sunna uu shaacada ku radiyey ashaacirada fakru raasi kitaabkiisa tafsiirka aayad alla aayaddii ay shiicadu ay delishadaan waa radiyaa tafsiirkiisa haddaad raacid sidoo kale al-aluusi oo mutawaqifa xoogaa asagoo aan aada sifaadka u taawiyey muctasilo alqaadi cabduljabaar fii kitaabi nubuwa shiicada waa radiya shaafici wuxuu yidhi shiico xayawaan hadday ahaan lahaayeen waxa ugu xun waayo hadday xoolo ahaan lahaayeen dameeray noqon lahaayeen bu hadday shimbara noqon lahaayeen kobaliyay noqon lahaayeen war adiga xayawaan walba midka ugu liito ka soo qaado suufiye u soo gal ninkale ibnu xajar alhaytami kitaab asawaaxiq lmuxriqa u leey lirawaafil uu ku radinayo soo maha weligood qof cilmiba oriyey shamul cilmi oriyey shiicaa fiicanta maba la maqal ilaa casrigaana bacdu xarakaad aan ka maqal taasina waxawaay waa jinaaye cadiima oo islaamka laga galo qofka waa qofkii soo dhoweeya ama qurxiya waa qof islaamka godob weyn iyo khiyaano ka galay marka hala iska jiro arrintaas yaa lagu kadsoomi wdaliilu min asunati xadiidi jibraa'iil almashhuur ayaa ka mid ah can cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi baynamaa naxnu juluusun anagoo fadhina cinda rasuuli llahi sala allau alayh wasalam rasuulka aftiisa daata yowmin maalin id dalaca calaynaa waxaa nagu soo dhashay oo nagu soo baxay bud nagu soo yidhi rajulu nin shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisu ou aada iyo aada u cad yahay shadiidu sawaadi shacari tintiisa ay aada u madowdahay laa yuraa calayhi aan lagu arkaynin aharu safari wax safar raadkiisa iyo boorkiisa aan lagu arkaynin walaa yacrifu ousan axoonin midnaa xaal ou naga mid yahay axadun qofna u aqooni cumar wuxuu leeyahay annagoo rasuulka ag fadhina calayhi salaatu wasalaam taa waxay ku tusinaysaa saxaabadu rasuulka si u laasimi jireen cilmiga uga qaadan jireen bal dee saxaabadu dad khaadimiina iyo batrooniyaal ma aysan hayn iyagaa naftood u khidmayn jira xoola lama hayn hadduu beer hayso beertiisa ka shaqayso xooga oo marna cilmiga doono jira marna jihaadi jira hadduu xoola hayso iyo geella intuu raacdo ayuu waqtigii firaaqaha cilmiga soo doono jira marna jihaadi jira hadday wax kale waayaan waxay samayn jireen hawshay kala qaybsan jireen geela iyo xoola isku darsanaya hebelo adiga maalinta raac anigana maaragta nabigaan uu tagaa cilmiga ka soo barana calayhi isalaatu wasalaam wax alla waxaad ka soo xafidana caawi u keenaa ninkii saaxiibkiisa ah kan kalena berri oo arigi iyo xoolihii raacaya kii kaleo nabigu u aadaya wax alla waxuu saas cumar laftiisaa nin saaxiibkiisa aha oo lahaa oo sidaa maaragtay axaadiiday ugu kaltami jireen marka waxaa la rabaa cilmiga in loo kaltamo xataa labadii qof oo rafiiq oo hawl ay ka dhaxayso war caawi aada darsiga igu soo dhageysay iigu soo celi anna waa kugu soo celina hadda cajalada baa la helay laakiin cajaladii inta la itikaalo la tala saartay ayaaba cilmigii la bara la-ay marka cilmiga in loo tanaawomo oo ihtimaam la siiyo taas marka waa muhiim midda kale wuxuu yidhi ninkaani dharkiisu aada buu cadcadaa tintiisuna waa madoobay tinta madowna waa qurux weeye soo maaha marka halkaa waxaa laga qaadanaya ibnu daqiiqilciid qofku markuu dad akhyaara u tegayo iyo culummo iyo dad waaweyn oo akhyaara markuu u tegayo inuu si fiican u labisto dhar qurxoon ou qaato oo timihiisa oo shallayto isagoo basaasan oo boor laho subag meelo wel yaallo uusa tegin oo dadkada wiil hay-aadka in si wanaagsan loo qaabilo nacam laa yuraa calayhi aharu safari walaa yacrif mina axad taasna wuxuu ka wadaa waa qariib weeye ilaa dayaarado iyo jidad laamiyaho lagu yimaado ma jirin qofku hadduu safar ku yimaado hadduu ama dameer wato ama ou wato maaragtay rati wato ama faras oo wato ama uu soo lugayo carabta lugta u badneen waxbay fuuli jireen soomaalida baa lugta qalab qalabloo geeli asagoo wato uu ku dhimanaya kela waa la fuulaa rukuubka marka qofkii boor baa samaynaya moogta ka ninkii boorna ma lahan nin magaalada laga yaqaanana ma lahan marka waa qariib waaye marka hadhow bay caddaan doontaa wou soo socday weeye xataa jalasa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam ilaa nabiga agtiisa oo soo fadhiistay fa asnada wou tiiriyey rukbatayhi labadiisa ninkii qariibka ahaa waa jibriiloo noqon doonaa waa arki doonaahay labadiisa jilbood ayuu wuxuu ku tiiray ilaa rukbatayhi nabiga labadiisa rugbood wa wadaca wou dejiyey kafayhi wou saaray kafayhi labadiisa calaa caloodna calaa fakhidayhi nabiga labadiisa boodo calayhi salaatu salaam tubaayo nisaa ayaa caddaynaysa oo odhanaysa calaa fakhdihi nabiy sal alla alayh wasalam wa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow akhbirnii can alislaam islaamka iiga waran faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alislaamu islaamku an tashhada an laa ilaaha ila allah allah maahna wax kaloo xaq lagu caabud inaysan jirin wa anna muxamedan nebi muxamedna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa uu yahay wa tuqiimu salaata oo salaadda aada oogtid oo si fiican aada u tukatid waqtigeeda iyo jamaacadeeda iyo khushuuceeda iyo weysaqaadkeedaoo dhammaystiran iyo sababtoo salaadda qofkii weysaqaadkeeda dhammaystira iyo khushuuceeda iyo rukuucii arkaanteeda waa laga aqbalaya qofkii ku cayaarana lagama aqbalayo iqaamadu marka waa saas iyo jamaacadeeda ku dadaalo wa tu'ti zakaata zakadana aada bixido wa tasuuma ramadaana bisha soonna aada soontid wataxuja albeyta beytkan aada xadisid in istadacta haddaad awoodid ilayhi beytka sabiilan jid marka nabigu wuxuu weydiiyey jibriil islaamka muxuu yahy akhbirna can alislaam badanaa waayahan marka lax weydiiyo kutubaha dhexe iyo qaab difinashaha loo uga jawaabaan yacanii tacriif iyo qeex oo kale oo jawaabta waxaa ku habboon alislaamu huwa alistislaamu lilah sidow sheikhu uu noo soo sheegay laakiin diinta iyo sharciga marka jawaabaha laga bixinaayo shayga tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa aada dan loogama galo shayga xugunkiisa iyo wuxuu ka kooban yahaa la fiiriya maalan saxaabada waxay yidhi yasaluunaka cani lahilla bilaha maxay tahay maxay marka hore u yar tahay maxay usoo kowcdaa maxay marka dambe u yaraataa sida qoraxda may noqoto loogama jawaabinoo saynis iyo falag lama aadsiin faa'iidadaa loo sheegay ilaa iyadaa dan u he qul hiya mawaaqiitu lillah dadka wakti u tahay bishaa bisheeda kale aan isugu nimaano bishaan bisheeda kale dayn kaa raba qof taariikh yaqaan iyo qof baadiye jooga bishaas waa loo wada jeeda xajka dambe aan isugu imaano bisha soonoo dambe bisha sidee taalo dambe aan isugu nimaano iyo xajkan waa lagu aqoonsadaa iyo cumriga iyo siniinka laakiin haddii falsafo-aan iyo astronomy loogu sharxi lahaa oo la dhihi lahaa waa kan oo iyada intay qoraxda ay sanad ku socotaa bishu hal bil soo wareegtaaho orodkeedaa sariicaho qoraxdaa ka orod yar oo waxaade astronomigaas wax faa'iida uma laha laakiin waxaa wax u taraysa faa'iidadan oo mawaaqiitu linnaasi marka hadda marka nabigu loo jawaab alislaam iyo ma dhihin laakiin waxau u sheegay islaamku waxa uu ka kooban yahay mabaanidiisa waaweyn iyadaana muhiima mabaanidaas waaweyn oo islaam ka kooban yahay in la xafido oo shanta ah nacam waana soo sheegnay islaamka inuu soo gelayo qowlka oo tawxiidka ah oo waa bashahaatu an laa ilaha illa camalkiina waa soo gelaya soo maa nahyigii laga harana waa soo gelaya oo nabigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam min xusni islaami almari tarkuhu maa laa yacnii ama nabigu wuxuu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi marka nahyiga laga tagana ayaduna islaamkii soo gelaya ikhlaaskana waa soo gelaya nabigu waxau dhahy halaaثun laa yagilu calayhina qalbu mri'in muslimin qof muslima saddex shay qalbigiisa ma qiyaano ma qari karo waa in laga helo soo maaha midda ugu horeysa waxaa weeye munaasaxatu wulaati اlumuur dadka wulaata umuurta inuu maaragtay oo u naseexeeyo iyo waluzuumu jamaacatihim soo maa jamaacadooda inuu maaragtay uu laazimo uusan maanta ma arkaysaa uusan jamaacadooda iyo uusan ka harin ummaddii tafaruq uusan u turin marka taa waxaa laga fahmayaa marka salaamatu sadriga iyo ikhlaaska yacni alikhlaas filah midda hore ee ikhlaaska iyo umarada wanaagsan in loo naseexeeyo iyo ummadda in jamaacadooda la laazimo tafaruq iyo balaayo iyo kacdoon iyo wax daran aan qiimo lahayn iyo khilaaf ama siyaasi ama khilaaf oo maaragtay firqi ah oo diini ah oo sunnada ka soo horjeeda inaan ummadda lagu kiciyo taa marka waxay caddaynaya islaamkuna saddex kooban yahy iimaankuna sidoo kale saddexda ka kooban yahay ixsaankuna waa sidoo kale ilaa ixsaanku marka hore qalbigu ka bilowda soo ma ixsaanka markuu qalbiga ka bilowdo oo qalbiga ay gasho iimaankii alla sida adigoo u jeeda soo ma qofkii marka camaluu isu bedelaya in allaha maca aladiina taqow aladiina muxsinuun hadhow salaadii iyo cibaadadii iyo dadkii maaragtay u ixsaan falkiisii iyo qishigii iyo khiyaanaadkii wixii laga tago tob ay noqonayaan meesha ugu sarraysa noqonaya marka waa kala iskaallo waay darajaadkaas wa qaala markaasu wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay facajibnaa lahu waan la yaabnay yas'aluhu waa weydiinaya wayusadiquhu asagana waa u rumaynaya taasaa marka waxay noqota u layidhi wax la yaabna ilaa qofku markuu wax weydiiyo waa qof aan wixii wax ka aqoonin waxaa la cabaar inuu fiiriyo uu yidhaha tan seekan ka tan ee ka tan ee horeuba ka aqbalaba oo wuxuu yidhi sadaqta marka ninku inuu wax kala yaho nin wax yaqaan ayay ku tusinaysaa facajibnaa lahu waan la yaabnay yas'aluhu wuu weydiinaya wayusadiquhu isla markiina horeu ka rumaynaya qaala faaqbirnii can iliimaan iimaanka iiga warran qaala wuxuu yidhi nabigu an tu'mina billaah allah inaad rumaysid iyo malaa'ikatii malaa'igta iyo warusuli rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri dharaarta aakhiro ugu dambaysa adduunkan laga tegayo aakhiro ah wa tu'mina aada rumaysid bilqadari qadarka alle wixii ilaahay uu qadaray oo alle in arrintiisa ay soconayso wixii uu doono khayrii wixii khayr ah oo dadka nisbo khayr u ah iyo wa sharii wixii shar u ah amaa allah subxaana wa tacaala wax kastoo khayr iyo shar oo sameey xikmaa ku jirta allah subxaana wa tacaala qaala markaas wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay marka halkaan iimaankii markuu weydiiyey nabiguna arkaantiisuu u sheegay oo weliba qalbiga hada ictiqaadiga ah amaa sida hadda qeexitaankaan dhahno aliimaanu luqatan altasdiiqu soo maaha waa waa isilaaxan ee tasdiiqun biljanaan waa camalun bilarkaan soo maaheen wa nutqun billisaan taa ma sheegin nabiga saas ma dhihin laakiin muxuu u sheegay wixii arkaantiisa ay ka kooda iyagaana muhiima ilaa intaan kale culummadu tatabucay ku gaari karaan laakiin middaan tatabuc laguma gaari karo waa in nas in lagu gaaro iimaankusaan sheegnay xadiidkan wuxuu sheegay arkaanta iimaanka oo qalbigaahu sheegay oo qalbiga ku tacalluq weliba arkaanteeda maahan ilaa iimaanku furuuc badan u leeyahy iimaanka qalbigaa furuuc badan u leeyahy laakiin intii ugu muhiimsaneed ayuu nabigu sheegay calayh isalaatu salaam laakiin haddana nusuus waxay tilmaamaysaa sida ahlu sunna ay tacriifiyeen ay dhaheen iimaanku waa tasdiiq bilqalbi iyo nutqun billisaan iyo camalun bilarkaan arkaantii oo lagu camal falo macnaa jawaarixdii oo macnaa waxaa loo jeedaa awaamirtiina la sameeyo nahyigiina laga hado adiladana waa badan taho inay acmaashu iimaanka mid tahay ilahi wuxu uhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaana waalmaqsuudu asalaa dadkii awal khamrada cabi jiray intaan la xarimin ayay waxay dhaha khalaas salaadoodii lama aqbalin xaali intaan la xarimin qofkan dembi ma gelin hadduu cabo ilaahay iimaankooda salaadooda ma dayacay macaasiduna iimaanka waxbay ugu dhibi oo nabigu waxuu dhahay laa yazni zaani xiina yaznii wahuwa mu'min marka iimaankii marka way dhaawacaysaa soo maa nabiguna calayhi salatu salaam nudqigu inuu iimaan ka mid yahana xadiidka wafdi bnu cabdilqays oo ku sharaxo markuu yidhi waxaa idin faraya aliimaanu billah qaaluu atadruuna ma aliimaanu billah markaasu wuxuu dha iimaanku bayay dheh waxaa waya aliimaan an tashhada an laa ilaaha illa allah wa anna moxamadan rasuul llah wa tuqiima asalaa marka iimaankii maxaa lagu fasiray acmaashii oo ugu horeeyo tawxiidka soo maa laakiin iimaanku marka martabadiisaa ka weyn marka xala waa nagii soo sheegnay waxaana iimaanka iyo islaamka haddii ay meel ku wada yimaadaan sida xadiidkan oo kale islaamkana waxaa lagu fasira acmaasha daahirka sida shahaadada iyo salaada iyo manhiyaadka laga hado iimaankana waxaa lagu fasira acmaasha qalbiga ah oo tasdiiqa ah oo intaan arkaan ay u tahay lixdan iyo wixii kaloo iyaguna waajibaatul iimaan ah soo maaha laakiin haddii mid keligiisa la sheego kan kalena macnihiisa waa soo gelaya nacam qaala markaasu wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay qaala wuxuu yidhi fa akhbirnii iiga waran can alixsaan ixsaan qaala wuxuu yidhi an tacbud allaha allah inaad caabudid ka annaka taraahu sida adigoo arkayo marka marxaladaana weyne waxay dhahan culimmadu waa marxalat lmushaahad ka annamaa adigoo ilaahay arkaayo fain lam takun taraahu haddaadan u jeedinna fa innahu yaraaka ilaahay isagaa kuu jeeda waa marxalada kale oo qofka hadduu ka ari waayo inuu islaado ilaahaa kuu jeeda soo maaha marxaladaas marka waa marxalatu listixdaar w soo maaha qofku haddii uu heerkaas marka uu gaaro oo marxalada ixsaanka uu gaaro in asagoo allaah u jeeda ou camal fasho qofkaasi cibaadadiisa marka waxay noqonaysaa cibaado sugan oo maanta ma arkaysaa heer saraa ayay maanta ma arkaysa ay noqonaysaa ilaahay buuna weheshanayaa maantao dhan hadduu gurigiisii masaajidka joogo iska wardinaa qur-aan iska akhrisanaayo qof sheekadii iyo hebel sheeko u raadsan iyo baarfariisi iyo fadhi ku dir uma baahno walidaalika dadkii cibaadada u dhadhami jirtay waxay ka heli jireen meel cidlaa inay iska joogaan maalik bnu miqwal ninka la yidhaahdo ayaa waxaa lagu yidhi waa raggii adiga muxadisiinta imaam maalik iyo raggiisa ahaa ayaa waxaa lagu yidhi alaa tastawi xishu adiga keliga iska joogayso ma cidloonaysa markaasuu wuxuu yidhi wayastawxishu maca allah axad qof ilaahay la jiro oo ilaahay xusaay ma cidloodow dhah ilaahada wehel iigu filan nin kaloo abu usaama la yidhahda wuxuu yidhi waxaan u galow yidhi nin la yidhaahdo maxamed ibnu nasr nadar alxaarisi nin la yidhaahdo markaan u soo galay ilaa wardi iyo alaab iyo qur-aan iyo ilaahay munaajaadkiisao ku jireen isaga dhan waa ii wejigtooda fa ra'aytu kaannahu munqabil isagoo xoogaa wejigi ii tubay fa qultu wuxuu yidhi kaannaka takrahu an tu'taa waxaa kaa muuqatay in lagula joogaba inaada jeclayn oo lagu yimaado qaala ajal qultu wamaa tastawxishu miyaadan cidloonaynin qaala kayfa astawxishu seen u cidloona wahu yaquulu asagoo odhanayo anaa jaliisun man dakaranii waa xadiidu lqudsigii wa anaa anaa cinda danni cabdii wa anaa macahu xaytu yadkuruni ilaa markaa xusayso ilaaha kula jooga subxaana wa tacaala nin kaloo muslim caabid la yidhahdo wuxuu dhihi jiray lowla aljamaacatu maa kharajtu min baabi xataa abuuta abada haddii jamaacada aan u bixi lahayn gureyga un baan isaga khalwayn lahaa ilaahay ku caabudi lahaa maaha inuu jihaadka iyo ka haraya laakiin waktigiisa firaaqada ah inuu uga faa'iidaysto qaala wuxuu yidhi maa yajidu lmudiicuuna lilaahi fi dunya axlaa min alkhalwa bimunaajaati sayidihi dadka ilaahay adeecsan adduunyada wax uga macaan inuu meel cidlaa intuu iska tago ilaahay uu xusoo cadamadiisa iyo dikrigiisa iyo qur-aanku akriyo alla uu ku fekero makhluuqaadkiisa iyo aakhare uu ku fekero waxay ka jecel yihiin mala walaa axsabu lahum fi laakhirati mana u malaynaayo aakharo min cadiibi thawaab thawaabta wax ka weyn waa thawaabta waaweyn oo aakharo taale akbaru fii suduurihim in qalbigooda uga weyn tahay wa aladu fii quluubihim inay qalbigooda uga macaan tahay min annadari ilayh in ilaahay la firiyo aakharana jannada iyo xuurulciinta iyo waxaasoo dhan iyo cuntada la cuna waxaa ka macaan eegmada alle subxaana wa tacala allah nagu arso qaala ibnu taymiya wuxuu yidhi aladu maa fi dunyaa macrifat allah adduunka waxaa ugu wey waa allah in la garto macnaa iimaankiisa iyo dikrigiisaoo lagu macaansado wa adyabu maa fi laakhirati ru'yat اllahi caza wajal aakharana waxaa ugu macaan waa ilaahay aragtiisa ilahay lagu arsuqo waxaan u daliila xadiidkii markii ayay ahlu jannadu ilaahay arkaan nabigu wuxuu yidhi famaa ucduu shayan axabba ilayhim lama siin inuu dhahay waxay ka jecel yihiin wala aqara liacyunihim ishooda iga qabows og yihiin min annadari ilaa wejhi inay maaragtay wejiga alla ay fiiriyaan yaa rabbi nasaluka alyaqiina fi dunya waladata nadri ilaa wejhika fi laakhira allahuma aamiin marka waa ixsaanka martabadiisu waa martaba caali ah wa nacam qaala markaasu haddana wuxuu yidhi akhbirnii iiga warran can isaacati saacadda qaala wuxuu dhahay malmas-uulu canhaa kan la weydiinaayo biaclama mid ka yaqaana ma ahan min asaa'ili kan wax weydiinaayo halkan waxaa weeye saacadda waktigay dhacaya su-aasha waxaa soo dejiyay acdamu almalaa'ika wa ashrafuhum wa aclamuhu jibriil calayhi wacala nabiyina wasalaatu wasalaam su-aashana waxaa loo lagu soo jeediyey ashrafu rusul wa akramu bani aadam wa sayidihim wa aclamu moxamed sala allahu calayh wasalam jawaabtiina waxay noqotay mal mas-uulu canhaa kan la weydiinayo oo aniga ah biaclama kama ogaan badna min asaa'ili kan xidlada adiga adna ma taqaanid anna ma naqaano taasna ilaaha jaabo saacaddu waxay ka tahay hayr yas'aluunaka can isaacati waxay ku weydiinayaan kaannaka xafiyun canha adigoo ka warqabo qul inamaa cilmuhaa cinda allah allah keliya unbaa og subxaana wa tacaala cid kale oo saacadda waktigeedu og maanta ma arkaysaa ma jirto waana nabigaa ka yidhi intuu aayadda akhriyay in allaha cindahu cilmu saacati yunazil lkays u dhahay fii khamsin maaragtay saacadda laa yaclamu fii khamsin laa yaclamuhuna ila allah shan wax og lama arko in allaha cindahu cilmu saaca saacadda cilmiga allah yunazil lkays wayaclamu maa fi larxaami qof kaloo raximka waxaa ku jira dadaa waxay dhigi kara ilmuhu markay shan bilood gaaraan hadda isbitaallada intay iskaan saaraan ay waxay leeyihiin waa wiil iyo gabar ay sheegayaan soo ma oga awalan horta markay iskaanka saaraan camaliyo jaraaxay sameeyaan ilaa iskaanka waxaa wixii aloosha ku jiro soo mujira waa ragsana wax soo sawiraysa taas marka qeyb lama yidhaahdo ilaa wixii majhar oo maaragta yani ka dusaaya ayuu maaragtay soo saaray ogtiyaala waxaa la jira qofka hadduu qaato qofkiiu qaaban oo arkayo qofkaas ma qeyb u ujeedo ma ujeedo haaniyan markay sheegaan waa markay dakar iyo unta ay kala caddaadaan ee usbuuca ugu horreeya xaraarka taa may sheegaan awal usbuuc markaa taxliilka dhahaweyntu waa bositive oo uray leedahay waktigaas ha sheegan haddii ruu sheegaayo ma sheegi karaan ilaa waktigaas ma kala caddo dakar iyo unta wuxuu uu yahay ma kala caddo marka mas'aladu waa sideedii waxyaalahaasoo kale dadka iimaankooda uusan camiiq ahayn ama culuumta aan aqoonin sayniska ah ama culuumta diiniga aan aqoonina looga booleystaa wax yaraa la tusa asu diintiisaba ka shakina culuumta islaamka maqan haddaad aragtaan culuumtaan hadda sayniska ood mooda gaaladu inay keento culuumtii islaamku waxay ku dareen lama arko haddaad ibnu kasiir daalaca tafsiirkiisa fakru raasi haddaad daalacatay ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaj sunna waxaan ku arkay ibnu taymiya inuu leeyahay oxygen iyo hydrogen haddii la isku daro watar ay keenaysaa tisaawi watar ibnu taymiya goormo ah haddana wuxuu ku leey isaaq newton iyo wax kalaa soo saaro haddeer ah kitaabka minhaaju sunna ayuu ku taala in hydrogen soo ma ahayn hydrogen iyo oxygen soo watar kama sameeyaan tabtiiu kuu sheega ay ku taala wuxuu ka sheekaynayaa ibnu taymiya qorax madoobaadka eclibiska wuxuu leeyahy waktiga waa la sii calaamaadaa yaqaana dadkan maaragtay xataa irsaadkan waa jiri jira macnaha xidigahaasay u socdaan iyo waxaasoo dhan falaki irsaad marka calaamaadaa jira lagu garan karo goorta uu soo socdo marka wuxuu yidhi calaamaadka waa la isu diyaarinaya calaamaadkii qad tasduq wa qad laa tasduq inay run sheegtaa dhici karto inay run sheeganaa dhici karto hadday dhacdo inay madoobaato qoraxa dhishi waa la fukara awqaaday dhacdana waa wax la yaqaano hadda intay idhahda haa basaynisyahannadaa sheegaya maaragtay cirbixyaanada iyo waxaas waxaan waa wax hataa dadkii hore ay yaqaaneen oo ilaa qarnigii saabica culumtii muslimiinta ay yaqaaneen culumtan tajriibigana iyagaa laga keena marka dad aan islaamka waxaa intay culumtii islaamka iyo kutubta islaamka ay gubeen marka isticmaalka uu yimid oo dadkii thaqaafada iyo tacliimta madaarista ay baabi'iyeen oo jon jon jon jon intana bareen ay waxay yidhahdeen cilmi oo dhan ba annagaa soo saareen nadariyaadkan isaaq newton uu keenayo dhan kulli muslimiinta kasoo oo kasoo oo oo maarata waa muslimiinta ku yaala marka kullu akaadiib waayo aan laidinku sirin waxyaalahaas oo kale nacam marka saacadda ilaaha yaqaana subxaana wa tacaala marka taa waa laga quusay macrifadeedii qaala wuxuu dhahay fa akhbirnii bal iiga waran can amaaraatiha calaamaadka salaacaddu ilaah waxyaalo lagu yaqaano saacadda inay qiyaamo ay dhacayso amaaraad iyo calaamo ay leedahay sharciga uu noo sheego calayhi isalaatu wasalaam amaaraadka waxaa ugu horreeya bictatu nebiyi sala allahu calayh wasalam nabiga bictadiisa waa calaamaat isaaca inay saacaddiiba ay dhowda ilaan asaga iyo nabi asaga ilaa saacadda nabi dambe uma dhexeeyo khalaas soo maha ma garat nabigu wuxuu yidhi bucittu ana wasaacatu ka haatayn labadaan farad annagoo ah in kaadna tasbuqun waa iga soo hormari jaarta u dhaha nabigu calayhi isalaatu salaam marka calaamaadkaas marka waxay u qaybsamaan saddex bay u qaybsamaan calaamaad awali ah waa sida bictada nabiga calayhi salaatu salaam in bictada ay calaamo u tahay khabaruljasaasa dajaal markii uu weydiiyey abu maaragtay tamiim idaari dadkii doonta ay maaragtay ay badda kula ay maaragtay kula ay sabaysay wuxuu dhahay nabiga umiyiinta ma la soo bixiye haa waa la soo bixiyey waxaa dhici karta u dhahay in maaragta aniga la ii idmo waxaa dhici karta khalaas macnaa ilaa isagoo aakhiru saaca soo baxa soman ayaamaha ugu dambeeya marka calaamaadku saddexay u qaybiyaan calaamaad yar yara oo macnaa badanaa la arkay in badan iyo kuwa dhexdhexaada oo hadda badankeedaba waa la arkay iyo kuwa ugu waaweyn oo macnaha saacaddu inay imaanayso ku tusinayso calaamaadka aweligaa waxaa ka mid a nabiga dhexdiisa calayhi salaatu wasalaam inuu noo sheegay laba qoloo waaweyn oo muslimiinta inay isdagaalami doonto waxyaalahaas oo kale calaamaadka dhexdhexaadana waxaa ka mid iyo taqaarabu zamaan zamanku inuu igu soo dhowaado qatliga iyo harjiga maanta ma arkaysa inay barto dadka liiliito asaafishaa inay iyagu ay kor noqdaan oo maaragtay waasbaxa siidulqowmi ardaluhum taasaa marka ka mid ah calaamaadka waaweyn oo ugu dambeeyana dajaal oo soo baxa iyo ya-juuj wamaajuuj iyo ciisoo maaragtay soo dega iyo calaamaadka marka dambe ugu dambeeya waa qoraxdu markay maqrib ay ka soo baxdo iyo daabada marka lasoo bixiyo dhahaysa qof walba intay shabalayso waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajna lahum daabata min alard marka muslim iyo mu'min qof walba meeshiisa lagu khatimayo ama qoraxday soo baxdo qof walba mu'minaad tahay dhag kaafiraad tahay munaafiqaad tahay dhag wax dambe lama kordhi karo xisaab xir waa qoraxda hadday soo baxdo qofkii mu'min ahaa daacad dambe ma kordhisa karo gaalkii islaam dambe laga aqbali maa xisaab xir dhag meeshaa loogu dhammaynay haddaad mu'min saalaxeed meesha lagu xisaab xirayo haddaad mu'min oo galabgaleed galabgalabkaaga looga xisaabtirayo hadduu munaafiqa munaafiqa xisaabta looga xiraya gaal hadduu ah gaalnimadaa lagu khatimaya khalas marka ka hor in toobadda maaragta la keeno marka amaaraadku waa saas way waa calaamaadku tusinaysa saacadda ama calaamaad aweliya ha noqoto oo horeysa ama mutawasit dhexdhexaada ha noqoto ama kuwa maaragtay qirqirtaah ku tusinaysa saacaddii inay maaragtay sidai haween bila dhammaysatay ee fooshooda la sugaayo ay tahay haween haddii bila dhammaysato anytime wakti kasta soo foosh ma qaban karto markay qoraxdu ay galbeed ka soo baxdo ama daabaddu ay timaado waxaa weeye anytime ay dhici kartaa saacadda wakti kastay dhici kartaa marka saasuu ka wada qaala faaqbirnii can amaaratiha iga warrama qaala wuxuu yidhi an tajid alamatu addoontii inay dhasho rabbataha sayidkeeda wa an taraa inaad aragtid alxufaata kuwii qaaqaawanaa an tajid alamatu rabbataha waxaa looga jeedaa waxaa badanaya addoonsiga gaaladaa laga furaya dadkii la addoonsanaya ninku marka hadduu addoommo isagu uu leeyahay uu jihaad ku soo furto wuxuu xaq u leeyahay isagoo afar haween ama laba ama saddex qaba kuwaan milkulyamiin inuu uga tago ilmo ka dhasho ilmuhu marka waa ilmihii ilmihiisi marka waa axraar weyn hooyadiina waa addoon weyn marka sayidkeedii dhashay ilaa wiilkeedu aabbiheedu la garaadiya iyadina weli addoonha ama waxay ku fasiraan ibnu rajab iyo ibnu xajarba in cuquuqul waalidiinkaa badana ilmihii waa caasi noqona markaasi ilmaha waagi hore hadda waa tii hore laga adkaa jiray oo waryaa la dhihi jiray laga adkaan jiray hadda aabbo hooyo iyagii aabbihi hooyo la dhahaa waa adoog dar maandhaa la dhahaa ilmaha ama waxaasaa la dhahaa ma adeer abti qofkii waalidkaa ilmihi magaci u bixina soo maa marka iyada lafteedu marka ilmihii baa marka dadkii ku taxakumay weliba gaar ahaan oraba dadkii joog ilmihiyaa taxakumay ciniga xunka ayaa telefoon dirsanaa naanayn dirsanay kaasuu waalidkii dhanbaa gebagabaynaya dulli meeshaas waxa dulli yaala ilaah ka maangala subxaana wa tacaala dadkii ka soo cariraaba ka soo cariran kuwa joogana ilaahay nabada uga keeno subxaana wa tacaala dadka hadda joogana meeshaa khayr idinkama jiro dulliyaa idinka jiro haween ma xukuntid ilmo ma xukuntid naftaada ma xukuntid cunugaaga caawa qadar alle hadduu ugu yimaado adaa duulalaya aasa adigii lagu xidhaa oo kii lagaa qaadana kii kaloo dhashana waa lagaa qaadana maxaa marka cunto aada cunta maxay kuu dhadhamaysaa gabadhaada hadday xoogaa soo qangaarto ma edabsan kartid mid gaalay halkaas la waxba kama qabsan karti ma edibsan karti soo ma marka duliga ka xun muxuu yahay marka ilaah ka marka nin ka soo cariraaba ka soo carira ilaah waafajiye kuwa kalena allah ka nabad keeno subxaana wa tacaala marka addoonsiga weliba halkaas si xun oo u yaalla wa an taraa inaad aragtid alxufaata kuwii kaba hala ah oo cagacadaa alcuraata ee qaaqaawana alcaalata fuqarada ee ahaan jiray ricaa'a ashaa'i ee ariga raaci jiray yatadaawaluuna ayagoo dheereen isugu faanaya bunyaani dhismaha halkan waxaa laga qaadanaya horta tadaawul bunyaan inuu sharcigu uu necab yahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam guryihiisana ma dhisin abu daawud wuxuu wariya nabigu guri xoogaa kor u taagan buu arkay yaa lahala nin ansaariya markaasuu nabigu ula hadli diiday ninkii nabigu yid maxaa dhacay gurigii markuu soo dumiyey oo leebal caadi uu ka dhigo oo la hadlo nabigu calayhi isalaatu wasalaam cumarna wuxuu yihi laa tadaawaluu fi lbunyaani fa inahu sharu ayaami ayaamihiina ay kugu shar badan waay dadkoo dhulka ku maman haddaa aragti waa meel balaayo yacnii daaxisati muqdisho laba goor dhulkaa lagu mano aakhir cahdigii maaragtay inay siyaad bare dhulka waa lagu mamano hadda markii amaxaarada intayna soo gelina waa lagu mamano si waaliyaa loogu mano labadii goorna ka bacdina lama carfan dhibaataa ka dhacda marka mamanaanta dhulka iyo dhismada lagu tafaakurayo yacni balaayay ay soo wada sidaa darteed iska dhaaf guryo kale nabigu wuxuu yidhi zakhrafatu lmasaajid masaajida in aada loo xarxarmo oo laga badbadiyo ma garta cumar wuxuu dhihi jiray roobka dadka ka okori iyo qoraxda laakiin dadka u sarsarxin haddii kale khushuuca ayaa maaragtay baaba'aya nacam midaan kale uu leeyahy nabigu calayhi salaam waxaad arkaysaa dadkii qaaqaawanaa oo kaba hala ah oon kaba lahayn oo isma isugu faanaya waxaa weeye adduunka inqilaab noqonaya dadkii asaafishaa oo liliita ayaa kor noqonaya dadkii khiyaartana saaxadaa laga zaxfinaya su yiri nabigu calayh salaa sl laa taquumu saaca xataa takuuna cinda lukac min lukac wacal wacal dhalay ilaahay agtiisa ay ka timaado soo maaha wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mata saaca markii la yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahli faintadar isaaca dad aan munaasab ayn haddii arrinta loo dhiibo waxaa way saacadda maaragta sugo wuxuu yidhi qubayla saaca waxaa imaada sinuuna khidaac sanooyin la isqiyaanayo yu'taman alkaadib alkhaa'in nin khaa'inaha la aaminayo wa yukhawan alsaadiq ninka saadiqaana wax le khaa'in hata tuug tuug dhala wadaadada iyo culimmada waa tuugaa la leeyahay khaa'in cilmaaniyana waxaa la leeyahay maaragtay waxaa tahay aaminaha tandiqu fiihi ruwaybida dadka liliitaa hadlaha qaala wama rubaybida qaala alrajulu taafi yatakallamu fii amri ilcaama dad wax iskumafalayaal ah oo naftoodaba aan waxba u heli karin ayaa ummaddii horbooday ma garan marka nabigu waa uu sheegay qabiilo walba iyo qolo kastaba in iyo dowlad kastaba in dadka ugu shaqisan inay gacanta ku dhigeen waa akhiru zamaan marka markaasoo kale waxaa la rabaa cilmiga iyo cibaadada iyo khayrka in lagu dadaalo in adduunyada takaalubkeeda iyo maaragtay waxa la iska badiyo ma aha marka waxay dhihi jireen qofku haddii ou faqri iyo foolxumo oo kusoo dhasho ou xeelo helo ama saldo helo dadka qiyamkiisa ma yaqaan waxay dhihi jireen liantamiya yadaka ilaa fami tiniin bahalkan yaxaasabadeedka ama bahalladan afka waaweyn oo oo sidii maaragtay libaaxbadeedka camal ee ka dhigaan lagu hale oo ay soo timtaaliyaan oo ilkaa qarramle bahalkaasoo kale afka intaad gacanta u geliso kow ku kala siiso libaaxbadeedka ayaa dhaantay dhaheen an tamuuda yadaka ilaa taajirin qad caalaja alfaqr qof waxayso laakiin faqri soo ahaan jirin sababtoo xoolahan qiimahooda ma yaqaan hadduu qof liito madax noqdo ummadda qiimahooda ma yaqaano ummaddii waxbay miduu cagta saaro iyo miduu baahiyo iyo cadaalad waxba kama yaqaano saasaa marka adduunkii ayaa fasaad ayuu maarata u noqonaya marka qofkii raba baxdigaas xaaf ibnu rajab alxambali xadiidkan sharxiisa ha ka baaro insha allahu tacaala xaafid ibnu xajar qaala wuxuu yidhi waan taraa oo an talid qaala faakbirnii iga waran can amaaratihi calaamaadkeeda qaala wuxuu yidhi an talid alamatu addoonta in dhasho rabbataha sayidkeeda wa an taraa inaad aratid alxufaata kuwii kaba hala'aa alcuraata ee qaaqaawana alcaalata ee waxba haysano fuqarada ahaa ricaa'a ashaai ariga raaci jiray yatataawaluuna ayagu isugu faanaya dhismada fi lbunyaan dhis qaala wuxuu yidhi famadaa ninkii waa iska tegey oo ninkii caddaa quruxda badnaa oo dharka caddaa oo timaha madoobaa ee nabigu u yimi calayhi salaatu salaam waa iska dhaqaaqay fa labitnaa waa nigaana maliyan xoogaa marar qaarkood aad qaarkood waxay saddex beriuu nigaaday nabigii dambe ayaa u yeeray cumarkii dambe uu nabigu u yeeray cumaro fa qaala wuxuu uhi yaa cumaru cumarow atadrii moogtahay man isaa'ilku kan wax weydiiyey waxaa dhici karta nabigu sababta uu su-aasha cumar ugu khasisay cumar waa nin aad u fiiro badnan oo hadda waa kii dareemay ninkan xaalkiisa maaragtay aad yacni very kuuridaas aad wax ugu kuur galo ahaa cumar marka nabiguna waa yaqaanaa dabcigiisa marka inuu marka cilmigaas iyo inuu xiisaynayo ama cilmigaas meeshii munaasabka inuu dhigaayo ayuu nebigu ogaa calayhi salaatu wasalaam markaasuu arrintuu u sheegay fa qaala wuxuu yidhi yaa cumar atadrii ma taqaanaa man saa'ilu ninkan wax weydiinaayo qultu allah warasuulu aclam allah warasuulu aclam kelimadan allah warasuuluhu aclam ha aan dhammaystirno horta qaala haadaa jibriilu waa jibriil waayo ataakum ou idin yimid yucallimukum asagoo idin barayay amra diinikum diintiinna amarkiisa diintuna markaa saddexdaa iimaankii iyo ixsaankii iyo iyo islaamkii ka koobanta allah warasuulu aclam saxaabadu rasuulka markuu noolaa wixii diinta ku saabsan oo sharciga ku saabsan waa dhahayn allah warasuulu aclam laakiin waxaa laga yaabaa ama wixii uu su-aalo nabiga calayhi salaatu salaam waxaa laga yaaba wixii uu su-aalo inay u badan tahay inuu nabigu cilmi u leeyahay laakiin wixii aan diin ku saabsanayn oo aysan ogeyn markaas nabiga in loo khabrin oo maaragtay waxyigiisii aan ka mid ahayn ama wax umuuro dunya ama wax weli aan loo khabrin oo su-aal uusan nabigu weydiinin in loo waxyooday in kalena aysan ogeyn allah aclam aa dhaha laakiin rasuulka ma lagu darayo sababtoo ah nabigu ma uusan weydiinin in loo waxyooday in kale ma kala yaqaanin soo ma ama wixii adduunyo ku saabsan aysan ogeyn nabigu inuu ogyahay in kale soo ma amaa hadda markuu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii masale lagu weydiiyey allah warasuul aclam maad leeda allahu aclam culammada markay ka hadlayaan allahu aclamay ku gaabsada allahu aclam sababtoo nabiga xaaladiisa xayaadka iyo markuu dhintay waa kala duwan yihiin soo ma marka intaas imaamu nawowi iyo culummada markay masale ka hadlaan wallahu aclam wallahu aclam laakiin maanaan arkin iyagoo dhahaya markuu rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam mas'alo intay ka hadlaan allah warasuulu aclam maaan arkin iyagoo dhahaya nacam halkaa labadii asaloo hore ayaanu ku dhammaynay alaslu athaaliu asalka saddexaadna macrifatu nabiyikum maxamedin sala allahu calayh wasalam nabigiina muxameda inaad aqoonsataan wa huwa isaguna nabigu muxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib waay bin haashim wa haashim haashimkaa nabigu uu ku abtirsadana min qurayshin qurayshi wey ou ka mid yahay wa qurayshun qorayshna min alcarabi carabay ka mid tahay waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciil ismaaciil carruurtiisii weeye ibnu ibraahiim alkhaliil ahaa calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati wasalaami allaha yeele walahu nabigu wuxuu leeyay min alcumri adduunyada intuu ku noolaa oo cumrigiisa adduunyada oo ku noolaa halaaثun wa situuna sana ayuu leeyay macnaas lixdan iyo saddex sano adduunyada ku noolaa lixdaa iyo soddonkaa sano kala qaadoo minhaa waxaa ka mida arbacuuna afartan oo qabla nubuwa ah intaan nabinimada loo soo dirin wa halaaثun wa cishruuna saddex iyo labaatanna nebiyan wa rasuulan buu ahaa nubiya waxaa nabi looga dhigay biiqra iqra ayaa nabi looga dhigay wa ursila waxaa lagu soo diray bilmudatir mudatir wa beladuhu beledkiisuna maka weeye wa haajara ila almadiinati madiinana u haajiray
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
شكرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
shiikhu marka asalkii koowaad oo nooga soo hadlay macrifat اllah subxaana wa tacaala ilaahay xaqiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo inuu cibaado u mudan yahay islaamkiina ouna soo baray ayuu wuxuu rabaa inuu nabigana ouna baro calayhi isalaatu wasalaam xaqiisa iyo wuxuu yahay arrintaa marka dhowr arrinow siiku ou ka hadlay midda ugu horraysa waxaway nabiga nasabkiisa inaad taqaano nabiga abtirsigiisa waa inaad taqaanido oo nabigoona qolada ugu sharaf badan oo laga dhasho ka dhasho oo asalkiisu waa ibraahiim ismaaciil lafaha ugu sharaf badan bani kinaana kabacdi quraysh oo la doortay quraysh bani haashim bani haashimna asagaa laga doortay nabigu calayhi isalaatu wasalaam tan kale inaad aqoonsatid nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunka inteebuu ku noolaa cumrigiisu intuu ahaa xaggeebuu ku dhashay xaggeesuubuu ku dhintay goormaan nabi laga dhigay intuusan jirin taasna waa uu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay soddon sano oo cumrigiisii ahaa beledka uu ku dhashana ay maka ahayd madiinana meesha uu ku haajiray uu ku dhintay ay tahay wuu noqon doonaa maka afartan sano markuu jiraa waxyigu u yimid nabigu calayhi isalaatu wasalaam saddex iyo toban sano isagoo nabi ana waa joogay kabacdina madiine ayuu u haajiray nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayadoona ku dhintay markii sanadka kow iyo toban hijrada uu ahaa nacam intuu nabi ahaana waxaa weeye waa saddex iyo labaatan sano ayuu nabi ahaa calayhi isalaatu wasalaam sidii shaacirkii uu yihi markuu uu waxyu u imaayeen afartan uu jiri sida shaacirka uu yidhi wa aatat calayhi arbacuuna fa ashraqat shamsu nubuwati minhu fii ramadaani afartan sano markay ku timid ayaa shamsu nubuwa yacni waxaa laga cabira nebinimadii qorax soo baxday oo kale nuur ah ayaa waxay ku soo baxday nabiga iyadoo ramadaan daaweyn bi sal alla alayh wasalam haddana wuxuu ka hadli doonaa muxuu nabi ku noqday khabarkii ugu horreey u yimid nabi wuxuu ku noqday iqra bismi rabbi ilaa waxbaa loo khabray gaarsii lama dhihin rasuulna wuxuu ku noqday markii yaa ayuha almudatir ay ku jirto waxaa dadka gaarsii saas oo kale wey alasl haalit asalka saddexaad macrifatu nabiyikum maxamed inaad aqoonsataan wa huwa maxamed bni cabdillaah bni cabdilmuطalib bni haashim wa haashimna min quraysh waaye wa qurayshuna min alcarab wey waalcarabu carabtuna min duriyati ismaaciil bin ibraahim alkhaliil wey calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaati wasalaam walahu nabiga waxaa u sugnaaday min alcumri macnaa cumriga ou noola oo guud halaati wa situuna sanatan waa soddon saddex iyo lixdan sano wey minhaa waxaa ka mida arbacuuna afartan sano oo qabla nubuwati ah wa halaatun wa cishruunana nebiyan wa rasuulan oo ahaa soo maaha nubi-a waxaa nabi looga dhigay biiqra iqra bismi rabbika markuuda nabi ou noqday ilaa nabi waa khabar waayo nabinimada wax lagu khabro wax lagu waxyoodo ilaan gaarsii lama dhihin wa ursila rasuulna waxaa looga dhigay rasuulku dadka wax gaarsiiya markii la yidhaahdo bilmudatir mudatir ilaa waxaa la yidhi qum fa andiraa la yidhi dig oo dadka waxu sheegaanay wa beladuhu beledka oo ku dhashana maka weey wa haajara ila almadiinati madiina waa u haajiray haddana waxaa hadafka midda shanaad waxaa weeye ma hadafka loo soo diray iyo risaalada oo wato maxay tahay muxuu wata muxuu ugu yeerayaa muxuu dadka ka digayaa bacatahu allaahu ilaahay wuxuu soo diray binadaarati inuu ka digo can ishirki shirki oo cadaab abadi oo lagu mudanayo wayadcuu wuxuu dadkan ugu yeeray ila tawxiid ilaahay in cibaadada lagu kala yeelo waddaliilu waxaan u daliila inuu tawxiid lagu soo diro shirki uu ka digayo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha almudadiru nabigaan isku duubayo isku duubka wuxuu ka yimid markii hore waxyiga waa u yimid jibriilaa u yimid iqra bismi rabbika lagu aqriyay wou baqay nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa tii khadiijo ay geesinimo gelisay tare wallahi laa yakhzika allahu abada ilaahay kuma dulaynayo innaka latasilu araxma aad xariirisaa wa taxmilu lkalla dadka dhibaataysana waa xambaartaa ma tuqri dayfa dayfkana waad dhowaysaa marka adigoo kale ma hoogayso taasna waxay ku tusinaya la yidhahda qofka akhlaaqda wanaagsan iyo samaadka wanaagsan leh in aayatiin fiicano u dambeeyo dadka saqajaannimada iyo xumida ka shaqeeyaan inay khatar iyakan ayihiin marka qof walbaba wanaagga iyo sharafta badso sharafta waxaa weeye haayadeeda waa nihaayo fiican ilaahay sharaf fiican ugu jiri markii dambe ayuu waxyigiiyaa xoogaa ka go-ay nabigu marka wuxuu u hiloobay malaggii buurtigiiu soo aaday jibriilow arkay waa soo cararay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu isduuduubar datiruuni datiruuni ayaa marka suuraddan kusoo degto oo la yidhi mas-uuliyaa ku saarana isduuduub iyo ma jirtee istaag marka yaa ayuha almudatiru nabigaan isduuduubayo qum istaago fa andir dadka u dig oo shirkiga uga dig tawxiidkan ugu bishaareen wa rabbaka rabbigaagana fakabir weynay oo tawxiidka iyo tasbiixda iyo cibaadada iyo daacada ku weynay wa hiyaabaka dharkaagana fa dahir dahir oo macnaha qalbigaagana shirkiga iyo ka dahir soo maaha dharkaagana najaasada ka dahir warujsa asnaamta iyo waxa ilaahay kayrkii la caabudana faahjur ka dheera oo ka haajir soo maaha shirkiga in laga dheeraado walaa tamnun ha galladaysanin tastaktiru adigoo badsanaya macnaa ay juhdi aad dacwada aad ku bixiso iyo kula badnaano nabigeena calayhi salaatu salaam isagu juhdi u bixiy wax juhdi u bixiya lama arko maca daalika markii loo eego nicmada ilaahay uu siiyey iyo xaqa iyo fadliga ilaahay uu siiyey markii ilaahay xaggiisa loo eego haddee shukrigiiba aaba maaragtay aan la gudo karinba ilaa nicamka la siiyey walidaalika qof walba haddaa intaa subaxdii tasbiix iyo taxmiid dacwo u baxdo nicmada ilaahay aada shukrigoodaba aada geli karin marka waxaad qabanaysa inay kula bataan maaha midda kale waxaa loogayaa ninku hadduu yidhahdo hawl badanaan qabtay waa cajisaya dadka yidhahda allah maantana waa soo shaqeyn maxaan hawl qabtay maxaan kan qabtay wax ma qaban kara waa dadka waa ku yidhahda buur haddaad soo fiirinaysaa layidhi intaa soo dhaafta lama fiiriyo inta kuu dhimanaa la fiiriyo waa qaacida xataa yacni wax inuu qofku ay markuu rabo inuu gaarayo marka qof camalkiisu la bato meel ma gaaro sideedaba waa qaacido caam ah wey walaa tamnun ha galladaysanin oo wax camal ah oo ha bixinin dacwo iyo maal iyo wax kastaba tastaktiru adigoo badsanaya sababto waxay yidhahdeen culammada marka ilaahay la dhaqmayso waxaa inaad garataa la yidhi shuhuudulminna eh ilaahay xaggiisa markaad eegtid minnada maanta ma arkaysa alle iyo galladda inaada gudo kar inaad aragtid adiga xaggaagana inaad ceebtaada aada isu muuqatid mar kastaba inaad muqasirta oo aada ceebaysan ilaahayna inay nicmo fara badan ooda gudo kar ee kaaga timi laakiin hadday nicmada ilaahay kugu yaraato aada u yaraysata subxaana wa tacaala ilaah nicmada laynala yaraano ilahna ku shukrinayna adigana juhdigaaga oo kugula badnaado oo ceebteeda aqoon weyso haadaa bidaayat lhalaag wanihaayati qofkaas eber waa marka waxay yidhaahdaan maaragtay inaad alle nicmadiisa aada garatid ceebtaadana aada adiga fahamtid laakiin cagsiga hadday noqoto qofkaas waa baaba'ay walirabbika rabbigaagana fasbir u sabr wamacnaa wamacnaa qum faandirna yundiru wuxuu ka digayaa can ishirki shirkiga wayadcuu wuxuu uga yeeraya ila tawxiidi tawxiidka warabbaka fakabirna ay cadimhu bitawxiidi tawxiidka ku weynay wa hiyaabaka fadahirna ay dahir acmaalaka acmaashaada ka dahiro can ishirki shirkiga warujza fahajurna arujzu alasnaamu waay wa hajruhaa haajiritaankeedana tarkuhaa in laga tago wey iyo walbaraa'atu in laga fogaado minhaa maaragtay asnaamtii iyo wa ahlihaa cidda wadataba akhada calaa haada dariiqadaasuu nabigu ku socday maka isagoo jooga cashara siniina yadcuu isagoo u yeeraya ila tawxiidi tawxiidka wa bacda alcashri toban ka bacdina curija bihi ila asamaa'i samadaa loo dheelmiyey waqfa maca alcuruuj insha allah darsiga soo socda marka casharkii laba casharaa nooga dhiman insha allah ay aminka da khaatimadana dadka ha laga farxiyo insha allahu tacaala